tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa waxaa lala egtay kolanyo ciidamo yugandhees ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada jannaale gaari taaw ah ayuu si gaara u haleelay qaraxa iyadoona dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen ciidamo ka tirsan kuwa yuganda ee qaraxa lala egtay inta la xaqiijiyey laba askari ayaa ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kolonyadii la qaraxiyey ayaa goobtu ku hakaday iyagoona halkaa ka daabulay askartii ku waxyeeloobay qaraxa waxay sidoo kale jiiteen gaarigii taawga ahaa ee uu burburiyey qaraxii ay la beegsadeen guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab qaraxa ka dhacay duleedka magaalada jannaale waxa uu imaanayaa iyadoo howlgallada ka socda qaybo ka mida gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana ay mujaahidiintu ku beegsanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa uu sii laba jibaarmay waxaa ugu dambeysay oo gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho lagu khaarijiyey sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada kaaraan ee dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray xasan dheere ahaana khasnajigii maamulka degmada kaaraan